shalayto meeshaan isugu tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shaqadaad haysaan raalli ka ah waxa uu soo jeediyey in dalka uu geli doono laga bilaabo maalinta saksida xaalad dagaal wuxuuna isuu yeeray baarlamaanka labadiisa asbo aqal oo uu rabo inuu maalinta saksida la hadlo wuxuu sheegi doonaa wixii uu shalay shacabka soomaaliya u sheegay wuxuu dhihi doonaa dalku xaalad dagaal ayuu ku jiraa waa inaan nafteenna qadimnaa wuxuuna u sheegi doonaa baarlamaanka anigoo madaxweynaha ayaa ugu horay dhammaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa horay ummadda soomaaliyeed uga codsaday in loo midoobo sidii dalka looga saari lahaa dadka caadaystay gumaadka ummadda soomaaliyeed waxaana laga yaabaa in dagaalkaasi ciidan iyo shacab intaba loo midoobo maadaama dadkii shacabka ahaa ee maalintii shalay ahayd dhigayay bannaanbaxa looga soo horjeedo qarxii ka dhacay iskuiska soobe ee magaalada muqdisho ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhana ururka al-shabaab